munaasabaddan la ka daafuray xarunta reedon howlgeliyow ka shaybaarka hubinta tayada dhismaha dowladda hoose ee xamar iyo weliba ku qaybgalay madaxda maamulka gobolka banaadir siyaasiyiin dhakhaatiir iyo madaxda hay-adda tiika oo mashruuca maalgeliya kaasoo iyo ku howlgalo doonaan gubaran dhaladay dalka turkiga si oo markaasi intayayaan dhismayaalka magaalada muqdisho marka horeyntii waliba meelisay ku hadalay waxaana ku mid ah madaxdii ku qaybgalay iyoona dhammaantiyo sheegeen intay xaruntan walweyn iyo ku tara doonta tayanta dhismayaalka magaalada muqdisho oo dhibaato badan ku jarta muddooyinkii dambe waxaa magaalada muqdisho kusoo kordhay dumista dhismayaasha cusub ee la dhisaayo taasoo sababtay khasaaro maal iyo mid nafla haddaba si looga baaqsada arrinkaasi ayay shaybaarka dhismaha soomaaliya iyo gobolka banaadirba kuu diyaariyeen mashiinada lagu hubiyo tayada carada tayada jayga tayada shubka iyo tayada shamiidada iyo dhammaan qalabyada dhismaha waxaa ka go-an inay hubiyaan tayada iyo cimridheerida dhismaha ee heer kasta sidoo kaleeto waxaa shaybaarkeena uu diyaar leeyahay mashiinadii hawada oo iyo sidoo kaleeto mashiinadii oo tension steelka oo sidaa la socotaan markii wax la dhisaayo oo sida concrete oo kalaa yacni markii oo la dhiso guriga wuxuu noqon karaa concrete-ka yacni barbarinka ku imaado wuxuu yahay mixed ratio sababaha oo kulligoona alxamdulilah lagu tastiriye shaqadaas oo noo bilaamaysaabo waxay noo tahay waxweyn ayay noo tahay dad badan oo mas-uuliyiin aha indhahaygu hayaan oo ganacsato ah oo ayagu cimaaradaha dheerdheer iyo dhismooyinka dheerdheer dhisa oo aan hubo inay arrintan u baahan yihiin ama ay welwel ku haysay qaar ayaa ayaa shaybaarada iyo laboratoriga yacni u qaada dibadda u qaada waxaan maanta halkan isugu nimid madasha ama xafladda lagu daahfurayo shaybaarka lagu xaqiijinayo qualitiga dhismaha laga fulinayo gobolka banaadir gaar ahaan iyo guud ahaanba dalkeena soomaaliya waxaan ognahay runtii muhiimadda uu leeyahay in qualitiga iyo standardka laga rabo dhismaha dalka soomaaliyeed muhiimadda ay u leedahay runtii horumarka
gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo weliba uusa sheegay in markaasi weli haddii gudambooye la hubiyi doono tayada dhismaha wadaagga iyo qalabka dhismaha so-oona sidoo kale sheegintii la hubiyi doono aqoonta injineerada si markaasi wallan ku bedela dhismooyinka markaasi ku dhaladow burburka sokukoyo minate magaalada muqdisho waa runtii arrin muhiim noo wada ah maxaa yeelay waxaad arkaysaa oon indhahayna aan ku aragnay guri dumay ee guryo kala sii dunshay guri lix biyaano ah ayaa dumay guriguu ku dul dhacay isaguna waa dumay guri kaleuu ku sii dhacay gurigii kale ee dhismooyinkii hore ah ee weli villo caadi ah ayaa ka badbaaday intuu ku dul dhacay dhib weyn uma geysan waxay ku tuseen marka dhismooyinka dhaadheer ee layska dhisanayo qofku markuu intuu lix biyaano qarash geliyey oo dhismihii lixda biyaano uu gelsho uu dumo ee misena uu xari ku muteysto asigiiyo kii dhisaba waa dareemi kartiin shallayda uu qofkaasi uu shallay doono hantidii ka gashay burburkii ku dhacay dadkii ku dhintay iyo khasaarihii gaaray waxaa ka gaari kara waa dareemi kartiin